فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyadu wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay labaatanka bisha shawaal sanada kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan tobanka bisha lixaad labada kun iyo labaatanka qodobada hadduu allaha qadaro barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah qaraxyo maanta ka dhacay gobolka shabeelle hoose oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka maxaa ka jira in laba mooto laga gubay askarna laga dilay warar ku saabsan qaraxyadaas iyo deegaanka ay ka dhaceen ayaan barnaamijka idinkugu haynaa maamulka koonfur galbeed ee ku daaban xabashida oo qiray in khasaaro culus uu kasoo gaaray dagaal dhowaan ka dhacay meel u dhow degmada xudur ee gobolka bakool waxaan idiin soo gudbi doonaa mas-uul ka tirsan maamulkaas oo aan waraysi la yeelanay dilaalka ka dhanka ah wadayaasha mootabajaajka oo kusii badanaya magaalada muqdisho kuwaasoo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kooxo tuuga ah caawa waxaan idin haynaa dil hor leh oo ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ka dhacay albaabka hore saldhig ay dowladda federaalka ku leedahay muqdisho ehelada oo ka waramaya cadaaladna dalbanaya ayaan idin haynaa shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka aheyd ee ka dhisneed magaalada muqdisho oo ka hadlay warka baraha internetka ku baahay ee ra-iisul wasaaraha etoobiya ku sheegay in golayaasha dowladda oo dhan ay u ogolaadeen in etoobiya iyo soomaaliya la isku daro hadalka ka soo yeeray shariif sheekh axmed ma ahan mid looga bartay haddaba maxaa lagu fasiran karaa waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku aadan arrinkaas barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona maamulka hirshabeelle oo hor istaag ku sameeyey dibadbax laga soo abaabulay madaxtooyada muqdisho oo ka dhici rabay magaalada beledweyne kaasoo lagu taageeri lahaa farmaajo waxaad dhegaysan doontaan taliyo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo qodobkaas ka hadlay ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay ciidamada maamulka puntland ku jir dileen magaalada qardho ee gobolka karkaar oo dalbanaya cadaaladda cabashada kasoo yeertay eheladan ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona waxaana barnaamijka caawa ka marnaan doonin cudurka coronavirus wararkii ugu dambeeyey iyo maraykanka oo laba milyan kor u dhaafay dadka laga helay cudurkaas wararkii ugu dambeeyey ee kasoo cusboonaaday ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan waxaa igala qaybgali doona weriye cabdifataax maxamed qaasim oo u diyaar garooba isagoo faahfaahsan
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير
waa tahay dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya qaraxyo ayaa maanta waxay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan agagaarka deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose qaraxyadan ayaa waxaa lagu weeraray laba mooto oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mootooyinkii halkaas ayay ku gubteen waxaana ku dhintay laba askari oo kamid ahaa ciidamadii saarnaa hal qore oo aan ku waxyeeloobin qaraxaas maadaama mootadii ay askartii saarneed ay gubteen ayay mujaahidiinta horey uga soo furteen wuxuuna howlgalkan khasaaraha lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka imaanaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay howlgal gaara oo ka dhacay magaalada baydhabo lagu dilay sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed sidoo kale wuxuu kusoo aadayaa iyadoo habeennimadii xalay guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duqeen ku asqayeen xero ciidamada burundi ay ku leeyihiin degmada balcad ee shabeellaha dhexe
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa maamulka koonfur galbeed ee ku daaban xabashida itoobiya ayaa qiray in khasaaro culus uu kasoo gaaray dagaal dhowaan ay qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ka dhan ahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida dagaalkan oo ahaa mid aad u qarar ayaa khasaarihiisu wuxuu ahaa mid aad u baaxad weyn haddaba uuriye cabdifataax maxamed qaasim ayaa wuxuu qadka taleefonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada xudur ee maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban marka hore waan ku soo dhoweynaynaa waxaan ku leenahay ku soo dhowow radio alfurqaan
cabdifataah soo dhawow dhinacaad rabto ayaan insha allah warbixinta ayaan kaa siin doona insha allah waa tahay waxaad warbixin naga siisaa ee dagaalkii dhacay ee dhowaan ee duleedka xudur ka dhacay oo saxaafadduna ay hadal hayso bal wararkii ugu dambeeyey ee warbixina naga sii cabdifataah dagaalkaas waa la socotaan nimankaasoo deegaamada dhab ku hayo soomaalida dhab ku hayo gaar ahaan gobolka bokool dhab weyn ay ku hayaan marka nimankaas waxaan ka war helnay information aan ka helnay inay magaalamadaada gobolka bokool weerar ay kusoo yihiin ay soo abaabuleen meesha lagu weeraray nimankii w dagaalka saasa ku dhacay maxaa khasaare ah oo ka dhasha marka fataa saa la socto horta nimankaan niman oo dhib badan waaye khasaare badana ka dhashay meel dagaal ka dhacay oo khasaaraas ka dhacaysa damashii dhaawac bale hanti leh marka arrimahaas waxay u dhaceen anaga khasaare naga soo gaartay kontamey waa dhantihay ciidamada dawladdu waxay ka dhantay haddii aan qiyaaso marka khasaaradan anaga dhinaca dawladdu intaasay leen tahay laakiin tiradaasi aad sheegtay ee kontomeyada ah aad bay u badan tahay wax yar ma ahan horudhaca waraysiga waxaad ku sheegtay in dagaalkaba idinka aad bilowdeen waxaad sheegataan ee dowlad iyo inaad haysataan hub aad u badan marka say ku dhacday weliba goob qur ah oo dagaal foolka fool ah in kontomeyo la idinkaga dilo ata arrintaas waxay ku fiicnay dawladda in in la weydiiyo ciidamadiin ma dhimashadii dhaawac looga yaran waayo in dawladda la dhaal ayaa sanayay waayo dawladda ka warhaysa arrintaas ciidamada dawlad ayaa inay dadkaas anaga laakiin qiyaas ahaan haddaan haddaan qiyaaso waxaa lagu yaraan karaa dhimashadii dhaawacda ayadoo al-shabaab dalka laga horeeyay maxaad ku qiimeyn karaysaa marka dagaalka iyo qaabka uu u dhacay dagaal noocee ayuu ahaa nu dagaalka waa dagaal qareer ahaa ilaa laba toban saac subaxnimo ilaa lix saac waa socday afar saac kumbuda ayaa waxay u socday saacadii aan hayn madaaficdii iyo baasuukiyaashii iyo waxyaalaha nin waliba waxay haysa ayaa laisku riday ilaa laba saacna dagaal goosgoosay socday marka lix saac kumbuda ayuu socday maadaama meesha meesha meel hooda laisku dagaalay oo magaalo aan ahayn banaanka laisku dagaalay dagaalada dagaalka saasa u dhahay waktigaasayna socday waxaa igu maqaalo ah in al-shabaab ay gaadiidkiina idinku soo koreen oo dagaalku aad u xoogganaa arrintaas maxaa ka jira dagaalku xoogganaa run waaye arrintaas waa run dagaalka saasa tareera marka alxamdulilah anaga gaadi gaadidii wax laga qasay mala adeega dawladda waa lasoo badbaadiyey ciidamada waa soo badbaadiyeen aada loo dadaalay waa arrintaas waa saasa u dhacay dagaalka waxaan xogta ku helayaa in taliyaha guutada sagaalaad ay ciidankiisa u badnaayeen dhimashada maxaa u sabab ahaa haddii ayagan kale soo maaha ciidamada adeeye taliyaha asagaaba la socday asagaaba dagaal ku jiray ciidamada dawladun ba hayeen asagaan hogaaminay adiga ma joogtay goobta
waa joogaa ma ka baqaysay in lagu dilo maya taas allaha og weligay dagaalka maarin anaaba askarta kamida jabhadihii aan soo maray ilaa soddon sano jabhad ahaa dagaaladaas iyo waxaas nimankaas waa u taagnayn markasta marka anagaas in dagaalka haribuleeg kuma tala gelin ciidankun baa la socdaa ciidankun baa ku dhex jira markasta dagaal dhacay dhaawacyada dhankooda haddaad tafaasiil naga siiso seed u maarayseen maadaama aad ii sheegtay in askar badan ay dhaawacantay bal sharaxaad naga sii
dhaawacyada horta waa runtii waa dad iska dhabaysan waa jiraan dad dhaawac u dhintata waa jiraan dadkii sharxatay joogo qaarna waa taanyihin qaar dhaawac waa iskuulashay qalina lagu sameeyey marka alxamdulilah hadda wax garaaba ma jiraan kulligood hadda waxaan rajaynaynaa insha allah inta hadda nool inay bogsin doonaan si deggan u bogsinayaan ayaan ku rajabeynaa insha allah muqdisho oo kale diyaaradda dhaawacyada geysay imise ayay gaarayaan dhaawacyadaas
ilaa lix qof meelahaas ayaa muqdisho la geeyey marka ma muqdisho ayaa lagu dabiibayaa mise dibadda ayaa loo sii qaadayaa maya maya wax jigida dib loogu baahday malaha sa- ma kolley dhakhaatiirta muqdishoon ba ku filan ciidamada etoobiya ka waran iyaguna wax ma ka hesheen ee kaalmo ah
ha idama etoobiya markaas waa iskaalmaysanaa anna waaba la joognaa way dagaal waay dagaal waa iska qayb qaadanaynaa muqdishoonka deegaanka waa ka qayb qaadanayaan markaas ayaga waxay u taagan yihiin in macnaha eh, ay kaalmayaan ciidanka ayay u taagan yihiin ee hadda waxaan la socdaa in uu idin soo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ee waa maxay ujeeddada socdaalkiisa madaxweynihii ee shalay u yimid wuu jooga ee magaaladuu jooga annagu waa magaaladii ee ma- labaada dhihin karaa maslama magaalo saddexaad oo koonfur galbeed ah maadaama magaalamadaada ee baydhabo aad tahay madaxweynaha fariismadiisa u badan tahay hadda waana soo gaaray ee mar keliyana maaha wax badanana soo booqday booqasho u yimid dhinac kasta dhinaca shacabka iyo dhinaca ciidamadii dhinaca horumarinta iyo difaacagii iyo wax kasta inuu ku galo ee barnaamijyaas ogaado baahiyaa ka jira inuu ogaado ayuu yimid marka waa jooga madaxweynihii si guud ahaaneed ka waran marka xaaladda ee magaalada xudur hadda ee, waa sidee aada u fiican tahay nabadgelyadeeda okay waaye wax dhiba kama saarna alxamdulilah hadda socdaalka dhulka een, hadda ka hor waxaan ogaa go'doon ka waran hadda ma isku furan yihiin een, gobollada Maya.
baay iyo bakool ma- maya maya iskuma furna sidii waaye godoonka siyaa ugu jira magaalada ee jid isku furan malaha jidka waa xiran yihiin maxaa dhacay
hadday waa kolley taas dawladaha la weydiina koonfur galbeed iyo soomaaliya jiidka inay isku furaan al-shabaab jiidka in al-shabaab laga xoreeya loo baahan yahay jiidka al-shabaab degan al-shabaab in laga xoreeya soo maaha maxay ku dhici weysay marka hase su-aashaas anaa meliya abdifataaho waa iskale dawladda soomaaliya marka Yaa waxaad kale.
marka haddaan kula kaftamo waxaad ka dhigan tihiin xabsi ee korka ka furan diyaaradda unbaa wax idiin qaada islamarkaana idin keenta
jid anaga hor aan ku furnayaa jira oo maanaha beelweyne ka soo baxo eh, hadduu soo galo marmar oo eh, baabuuro oo raashiin mise waxyaalaha magaalada soo gaarsiya ayaa jira laakiin hadda madaxweynaha oo kale een, diyaarad buu ku yimid isagu a diyaarada kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada xudur ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed haddaba sidee ayay u arkaan golaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee baayo bakool dagaalkaas oo khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ciidamada la shaqeeya xabashida waa kan gudoomiyahooda ugaas muxudiin cabdiraxmaan wuxuu isna u warmay weli cabdifataax ugaas marka hore kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
waan dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu awalan ilaahay baa mahadle idaacadda islaamiga eh, waa mahadinaya ilaahay bacdigiisa waan salaamahaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alay wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kolley waad dhegaysatay waraysiga guddoomiyaha xudur marka hore maxaa kaaga baxay waraysigaas waxaa iga baxay awalan ugu horeyn eh, jabkooda oo ilaahay uu jabiyey iyo qooqii iyo badarkii ay ku jireen oo ilaahay inuu ka saaray murtadiintaas eh, oo ilaahay uu jabiyey unbaa iga soo baxay warkooda waayahay waxaad tahay ee, guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobollada baa iyo bakool si guud ahaaneed warka adinka aad haysaan muxuu yahay dagaalkii sabtidii dagaalkii sabtidii oo ilaahay mujaahidiintii iyo gaalada murtadiinta oo xudur joogto dharxan bakool oo ay isku fara saareen meel u dhow oo toban kilomitr xudur u jirta walaalaha mujaahidiinta iyo gaalada wararkaan ka helayno eh, cadowga inuu ilaahay jebiyey oo mujaahidiinta gacantoodana ilaahay ku cadaabay Eh, sida afkooda ay ka qiranayaan oo jabka iyo geeridooda inay dhaa- dhaafayso konton konton ay dhaafayso oo dhaawacoodana uu boqol uu ku dhow yahay afkooda ay ka qirinayaan Eh, waxay sheeganayaan gudaha markaad waraysato habeenkii marka ay soo jabeen oo maalintii ay soo jabeen wax magaalada ku hoyday inaysan jirin oo magaalada agaarkeeda iyo rufeysada meelaha u dhow dhow magaalada ay geli waayeen ayagoo isku sugaya cid meel ay isku sheegta intay waayeen unbaa magaaladii ay geli waayeen meelaha ay ba- habeenkii ay seexdeen oo subaxii magaaladii ay kasoo baxeen oo boqol iyo adiga konton ay baktiday iyo boqol dhaawac ah ayagoo wata meeshay ku laabteen inta badanna meelaha ay kaga tageen oo maalintii dambe iyo meelaha lagu aasaasayay marka ilaahay baa mahadle mujaahidiintana way mahadsan yihiin awalan way naga farxiyeen waxaan leeyahay jazakum allahu khayran mujaali mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan walaalihii dagaalka ka qayb galay waa tahay Eh, garabkiina allaha galo walaalahii ku dagaalamay gaalaha ay jebiyeyn waxaan leenahay waa naga farxiseen ilaahay idinka farxiyaan leeyahay gobolka guud ahaan ka waran marka bulshadii ayaad ku dhex jirtaan see looga dareemay dhacdadaasi iyo natiijada ka soo baxday dhacdadaas iyo natiijada eh, ka soo baxday aadaa looga farxay jabkan gaaladan jabtay go- eh, bilahan eh, markii laga soo bilaabo etoobiya wadadan ay maraysay bishii hore sagaashan kilomitr bay waxay maraysay ugu yaraan adigu soddon maalimood soddon koo beri laba soddon beri ayay wadadaas maraysay ayagoo habeen iyo maalin toban kilomitr aan dhaafaynin baa iyo boqol muslimiinta degan etoobiya laga soo bilaabo bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bisha hadda lagu jiro cadowga inuu jabay shacabka aad ay u dareensan yihiin soddon kilomitr waxay marayaan ilaa labaatan beri ay dhaafi la yihiin etoobiya markii laga soo bilaabo oo wadadan ay marayeen oo ilaa bur la yiraahdo bergaale iyo luuq dhaxdooda ayay soddon bilabaatan iyo lix beri bay maraysay marka ilaahay baa ku mahadsan bacda bacdallahi mujaahidiinta waa mahadinaynaa midi kale dagaalkan hadda dhacay shacabka aad ay u dareemeen aad ay u faraxsan yihiin wayna soo dhaweynayaan gaaladan jabkeeda oo ilaahay halkan gaarsiiyo baktigeed malaba lagu jiidayo kuwii ay dhibi jireen mobeelada ay qaadan jireen dadkana ay dhici jireen bay ahaayeen cadowga waana la dareemay horeyna waa loo dareemay inayna dawlad ahayn oo waxa etoobiya ay dacminayso ay yihiin waa la ogyahay mooriyaan oo oloshaqaystaal inay yihiin dadku way dareemeen laakiin magaalada xudur keligood ma joogaan waxa la jooga ciidamada etoobiya maxaa keenay marka in ciidamadaasi soomaalida ah ee etoobiyaanku ay soo diraan oo iyaga uun halistaasi la soo geliyo maxaa u sabab ah etoobiya way jabtay oo way ogaatay mujaahidiintan qofkii magaaladan ku jira iyo kii banaanka jooga inaynu waxba ay ka qaadi karin way ogaadeen maadaama ay ogaadeen ayna dhamiyaan dhibaatadooda iyo xabadda ay leedahay etoobiya gudahoodana waa la ogyahay etoobiya ayadaa jaban shalay ugu dambaysay sidaan la socono kii oo ay hafayeenka masaalaha baarlamaanku ahaa baa isxajirayay burbur baa ku dhex jira etoobiya gudaheeda maadaama gudahan ay burbur uu ku jiro gudahan ay ka jabi yihiin halkaana mujaahidiinna way ka jabiyeen horey baa loo jabiyey marka sidaa daraaddeed kuwaan ayaga ayagaa samaystay gacanku samaystay weeye kuwii ayaga ay samaysteen ay isleeyihiin dee waxba idinka bixin karaan waxna uma qabanayaan qawda magaasi waxan uga qabanin weeye etoobiya marka ayadaa jabtay ilaahay baa jabiyey mujaahidiinta soddon beri haddii laba soddon beri ay marayso lixdan kilomitr etoobiya horey baa u jabtay iyo ayadu waxay isleedahay bal kuwaan ayaga hadha dhamayaan bay leedahay saasay usoo garaysaa way haddaan ku laabano guddoomiyaha ee waraysigiisii waxyaabaha iga soo baxay waxaa ka mid a arrinta go-doonka oo uu sheegay in ilaa iyo hadda aanay jirin wax dhulka usoo mara oo keliyana diyaarad uun ay ku socdaalaan waxaana safarkii ugu dambeeyey magaalada xudur ee dhanka hawada ah ku tegey cabdicasiis lafta gareen qiimayntaada culays intee la eg baad is leedahay wuu ku hayaa go-doonkaas ay mujaahidiintu saareen magaalooyinka ay haystaan xabashida ee gobollada bay iyo bakool horta awalan ugu horeyn dagaalka waa qaybihiisu ay badan yihiin dagaalka markay qaybihiisa ay badan yihin waxaa kamid ah in xisaar la saaro wax suruuxun bay ahayd waa dagaalka xabadda waxaa ka daran dee xisaarkan la saarayo qofka magaaladii uu degan yahay waxba aanan soo gelaynin maamulkiisi iyo waxba aanan mutinaynin midda ugu daran weeye marka gaalkaas hadda yimid ciidankaas dee boqolaalka ah meesha ku baktiyay iyo dhaawacaga ah xoogaha yar in niidooda usoo dhiso unbuu isleeyahay wax kale meesha u yimid kale ma jiraan go-doonkan hadda ay ku jiraan kama baxayaano marka xoolaha lama geynayo caanaha ma tagayso marka wixii qaadka ay cuni jireen iyo jaadkii iyo baktigii hadda diyaaradii lagu geyn jiray hadda way waayeen marka culeysyo badan baa meesha ka jira oo ilaahay baa gaarsiiyey markay diinta ay intay soo galaan oo diinta ay qaataan oo walaalahooda mujaahidiinta ama muslimiinta deegaankooda degan ay kamid ahaan markay diideen mujaahidiinta xisaarka ay saareen waxay dareemahayaan anta badan oo culeysada meesha ugu imaanayaa marka hadda kamana baxayo insha allahu waxaan dareemayna insha allahu biilah almawla waxay islahayen marka hore meelaha markay qabsadaan in gaariyuhu soo gali doono dhaqaala ay ka qaadan doonaan meelaha bay islahaayeen marka gaalka hadda yimid waxba soo kordhin maayo wuxuu keenayaa wadicalaan aliyo ohin buu la yimid mooye iyo gaalkan hadda yimid oo murtadka oo armaajo yidhaahdo dafta garan waxba haduu keen maayo waxba ubu keenayo marka wuxuu isleeyahay xoogaha niid ha loo dhiso buu yimid qalbiqabuusi buu ugu yimid mooye wax kale had uu u siyaadinayo ma jiro xisaarkan insha allahu sida ay leeyihiin goodoon baan ku jirnaa kasii daran baa waxaan ka dare ka codsanayna walaalaha dee kolley waana ku dhex jiraan horey ha looga keen un baan leenahay insha allah ugu dambayntii waxaad tihiin waxgaradkii gaar ahaan waxaad tahay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bay iyo bakool dadkaasi etoobiyaanka la socda ee maalin walbaahi go-ayaahi waa soomaali waxaa laga yaabaa inaad qaarkood garataan maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaan inta hadda baaqiga ka ah iyo xataa inta dhaawaca ah waxaan u jeedinaynaa in ilaahay ay u toobad keenaan oo dembigaas iyo gaalnimadaas ay ku jiraan ay ka soo baxaan yaan u jeedinayaa kuwa murtadiinta oo diintooda ka baxay ilaahay u toobad keena qofkii toobad keenana ilaahay toobadiisa waa ka aqbalaa etoobiya qofkii hadda waxa ka sugayo nin mid mid dhintay waxba lagama sugo etoobiya way dhimatay way baptisay gudaheeda waraysta waad ogtihiin ma- idima sheegayso waxay gudaheeda ku dhex jira dee qofkii ii dhintay maro saara waxbuu ma keena hayo waxaan leeyahay etoobiya way baktiday oo way jabtay ilaahay baa jebiyey gacmihii mujaahidiinta ilaahay ku cadaabay idinkuna waxaad ka sugaysaan kale ma jiraan Eh, hadda waad aragtaan oo xaaladeeda waad la socotaan Eh, meelihii ay ku jirtay dhufaysadii hata kama soo baxayso waad dareemahaysaan marka waxaan leeyahay ilaahay ha loo toobad keeno dalkiina iyo diintiina iyo walaalihiina usoo laabta oo muslimiinta horey u ahaa hadda aad aheedeen oo aad ka baxdeen usoo laabta waa laga soo dhawaynayaa waxaan leenahay odayaashii muslimiinta haddaanu nahay qofkii dagaalamadiisa ku jira beri baan ka nahay beri waxaa naga dhexeeya iyo naysaga cadaawad oo soo jirina baa naga dhexeeya qofkii kaalina ilaahay u toobad keenana waa odaygiisaan ahay oo nab baanu nahay waasigiisaanu nahay ilaahay u toobad keenaan leeyahay guud ahaan أبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan shariif sheekh axmed oo ka hadlaya wararka baraha bulshada ku baahaya ah in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu sheegay in golayaasha dowladda oo dhan ay ogolaadeen etoobiya soomaaliya lagu daro qodobkaas iyo falanqeyn ku aadan ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan aynu aadno magaalada muqdisho magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya waxaa aada ugu sii badanaya dilalka ka dhanka ah wadayaasha mootabajaajka dhowaan askar kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay dilal u geysteen wadayaal mootabajaaj iyo sidoo kale kuwa ka shaqaysta dhaqisteeda iyadoo uu arrinkaas ilaa iyo hadda taagan yahay ehelladoodan aysan wax cadaalad helin ayaa haddana waxaa soo shaacabaxay in xalay magaalada muqdisho lagu dilay wada mootabajaaj dilka wiilkan dhalinyarada ah ayaa wuxuu ka dhacay afaafka hore saldhig ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin magaalada muqdisho ehelada wiilkan la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in wiilkooda uu shaqo ugu maqnaa ayna ka war heleen meydkiisa waxay sidoo kale hadalkooda intaas raaciyeen in ciidamada dowladda federaalka ay sheegeen in kooxo ah ay wiilkaas dileen balse lama hubo hadalka kasoo yeeray ciidamada dowladda federaalka maadaama inta badan looga bartay inay iyagu dilaan dhalinyarada wadayaasha mootabajaajka waa u duceeyey weligiisa asaa reerkan shidi jiray asaa gacan igu haayay wax ii ordaayay asigoo ahaay shalay casirkii meeshaana u imaaday meeshaana casir iskula dukanay wuxuu dhahay biyaa jidkan oo waxaa degan jilicoo maala dhahaa meeshaana ka shaqaysanaa beriga madiinada ka shaqeynaa intaa dad iyo jid cakaarigaana maraa casirka markuu dugtay waa baxay xaafadda dhan waa la arkaayay soo u baxay wiilkii ma noogu soo noqon xalay saddex saac markii eedaan wacnay walaashiisa oo baaberi jirtaan waan hadlayaan dhahay walaalkaaga kusoo wada suuq boocli idoo joogto aroos aade taleefankiisa saa u dirayna wuu dhacaa wax naga qabanaay ma leh wuu dhacaa wax qabanaay ma leh al-ultima gabadha habreer ay gurigeeda ay joogtay iyadaa wacday askariyaa ka qabtay waxaa noogu imaadiin saldhiga oo galbeed maa la dhahaa darkiin lay noogu imaado gabadhii habrarta u aaya isoo wacday habreeray miyaa ahaa cabdoo waa dhintay yaa la dhahay nin askari ayga qabtay mobeelka ogaanteeda lahaa wax runa xaqiiqi ahna mahaayo annagiyaa wacne askarigii hadda naga qabtay cadaalad hadday jirto nimankaas wiilkii ii shaqaynayay ii ordaayay hashi il ii furneed kiroo iga dhiibaayay walaalahaygaa banaanka iigasoo caruurtiisa iyo aniga waa isku dhibeesneen muslimka haddaa sheegatiin halayga qabto dadkaas halay qabto meel hal isaar wiilkeyga meedkiisa gurigooda igu jiraa afar qofood wiilkeyga meedkiisa doo yahay laba cunugna waa iiga tagay maanta asaa aabi haya inoo duugaayo maleynayo maantana meedkiisa xale meeshaas iisoo dhigay
halkii walaal ah aan dunida ka fiirsanahay ay dhexda iga baxeen oo mas-uuliyadda cildeena dhanhay haba ahaatee labo caruur ayuu ka tagay adeeraanu ahay waxaana si aad u jeclahay in cadaaladda ay inaa waxaan arkaya waddanka ma aha mid oo sharci ka soconayo nin ayaa lagu dhahay saldhigga agtiisa lagu dilay aa moota lagu dheeriyo midaasna ilaa hadda midaan la fikirooy midaas waa
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan qodob ku saabsan maamulka hirshabelle oo horistaag ku sameeyey dibadbaxya laga soo abaabulay madaxtooyada magaalada muqdisho kaasoo ka dhici lahaa magaalada beledweyne qodobkaas iyo qodob kale oo ku aadan ehelada wiil dhalinyaro ah oo lagu jirdilay magaalada qardho ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu ku laabano magaalada muqdisho shariif sheekh axmed waa madaxweynihii dowladii ku-meel gaarka ahayd ay ka dhisneed magaalada muqdisho wuxuu ka hadlay warbaraha bulshada ku baahay oo ah in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu sheegay in golaha dowladda oo dhan ay ka ogolaadeen in soomaaliya iyo etoobiya la isku daro dadka soomaaliyeed waa dad xur ah laakiin waxaa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raalli laga yahay dadka soomaaliyeed inay xur ahaadaan ka soo kabtaan dhaawacii qarannimadooda soo gaaray waxaan maqalnaa mar walba ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ka hadla arrimaha soomaaliya etoobiya waxaan nahay dal derisa ilaaha mataqaanaa deris naga dhigay laakiin ereyada ra-iisul wasaaraha etoobiya noo sheego dowladdeena kama maqalno waxaan jeclaa lahayn in dowladdeenu ay noo fasirto madaxweynuhu inuu noo fasiro maxaa socda waxaan maqalnaa wax la yidhaha isdhexgalka geeska africa maxaa loola jeedaa waxaan maqalnaa in dekeda la bixiyey maxaa loola jeedaa marka wax la bixinaayo dowladda waxaa la rabaa inay marsiiso brocess madaxweynaha kama bilaabato waxay ka bilaabanaysaa golaha wasiirada waxay aadaysaa aqalka sare aqalka golaha shacabka aqalka sare kadib ayay ku tegaysaa madaxweynaha inuu dekereeto ku soo saaro soverantiga soomaaliya waa wax qaali ah dadaa u soo dhintay dadaa u soo dhaawacmay xoolaha lagu bixiyey mugdiyaana dhex yaalla taariikh madoobaana dhex taalla laba kun iyo toddobaaa noogu dambaysay laba kun iyo siddeedaa noogu dambaysay halkan dadaa lagu laayay dadaa ku dhinta soomaaliyeed ciidamaad soo duulay waxba la iskama dhihin iskaashiga dhex maraaya soomaaliya etoobiya eritreya kaliya oo dowladaha kale oo afrika ama geeska afrika aan dhex maraynin micnihiisu muxuu yahay waxaan rabaa halkaas in aan uga gudbo dowladaha marka iskaashi dhex maraayo bolitikaal ahaan istructurekooda waa inuu isu dhow yahay xalaal waxaa la quutaa maalin cad heshiisaan ogolnahay in la wada hadlaan ogolnahay in walaalo la ahaadaan ogolnahay laakiin waxaan rabnaa horta koow inaan xaqiijino inaan nahay laba dal oo derisa oon colaado u dhexeey fahamsan waxa u dhexeeya inaan ahaanaan u baahanna intaas waa inta ku aadan integrationka iyo ciidamada aan ka midka ahayn emisom walaalaheenna afrikaanka iyo dowladaha donariska iyo dowladaha saaxiibada ah aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan aada ugu mahad celinaynaa u-n-ka iyo african union laakiin waxaan leenahay mugdigaas shacabka soomaaliyeed waa qabaan wuxuuna u baahan yahay in la addarees gareeyo arrinta integrationka waxay u baahan tahay bannaanka in lasoo dhigo ra-isul wasaaraha etoobiya aada u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo iskudalaa noqonaynaa marka iskudal intaanan naqanin waxaa fiican annagoo laba dala intaan wada hadalno oo mashaakilka dhexda in ay ka heshiino kadib inaan gudubno haddaba hadalkan loogama barano shariif tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka mid ahaa maxaakiimtii islaamiga wixii ka dambeeyey wuxuu ahaa nin xabarshida amaana haddaba maxaa arrintan lagu fasirayaa waxaa inooga waramaya wariye cabdifataax oo tan iyo maanta u kuurgalay sida ay siyaasiyiinta u falanqeynayeen cabdisamed ee hadalkan ka soo baxay shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka waxauu ka mid yahay wararka ugu hadalhaynta badan marka la eego internet-ka warbaahinno badan ayaana wax ka qoray ee dadku siyaabo kala duwan ayaa ay u falanqeynayaan inkasta oo qofka soomaaliga ah ay ku dabeeceysan tahay inuu arrin fiican u arko in laga hadlo etoobiya iyo cadaawadeeda iyo danaha gumaysi ay ka leedahay soomaaliya haddana arrinta muhiimka ah ee meesha ku jirta ayaa waxay tahay in siyaasiyiinta ogaadeen in waxa keliya ee soomaalida lagu maali karo oo lagu soo kasban karo laguna qaldi karayo ay tahay iyada oo siyaasigu uu ka hadlo etoobiya oo uu yidhaahdo waa cadow waa gumaysi soo jireen ah waxaa naga dhexeeya cadaawad guun ah arrintaas ayaa siyaasiyiinta qaar waxay leeyihiin waa in ay soomaalida u dhug lahaato oo aanay ku qaldamin waayo shariif sheekh axmed iyo ragga la midka ah waxay quudareynayaan inay dhacdo doorasho islamarkaana ay ka qayb galaan sidaa darteed ayaa muhiim iyo fursad ay u arkayaan inay bulshada isugu muujiyaan in ugu yaraan ay yihiin dad wadaniyaal ah oo necab etoobiya haddii la doortana aan loo yeerin doonin tusaale ahaan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ka hor inta aan la dooran barnaamijyo iyo munaasabado uu ku qabtay maraykanka wuxuu isugu muujiyey nin haliyey ah oo nacab etoobiya taasoo keentay in markii la doortay ay dad badan ku khaldamaan oo loo sacbiyo waxaana xigtay in isla markiiba nin soomaali ah uu u dhiibay xabashida inuu afar dekadood u saxiixay heer ay xaaladdu hadda marayso in abeey uu yidhaahdo madaxda dowladda federaalk iyo goliyaasheeda oo dhan waxayba ii saxiixeen in soomaaliya lagu soo biiriyo dalkayga etoobiya shariif sheekh axmed saad la socoto etoobiya wuxuu ku eedeeyey inay xasuuq ka geysatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sanadihii laba kun iyo toddobadii iyo laba kun iyo sideedii waxaadna la socotaa in laba kun iyo sagaalkii uu magaalada ajis ababa ugu tegay mili zanaawi oo ahaa ninkii soo diray ciidamada ee weliba ee burburkii maxaakiimta iyo dullaankaasi majaraha u hayay xilligiisii ayaana waxaa dhacday in dalka ay ku soo laabtaan ciidamo badan oo etoobiyaan ah kamana hadal
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kuusii dhownahay weli magaalada qardho war ku saabsan ayaadi kuusoo maqan balse markaana aynu aadno bartamaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle ayaa maanta waxa uu hor istaag ku sameeyey dibadbaxyaal laga soo abaabulay madaxtooyada filla soomaaliya kaasoo ka dhici lahaa magaalada beledweyne qabanqaabada dibadbaxyaashan ayaa waxaa waday kooxo uu soo wakiishay farmaajo kaas uu ku dalbaday in lagu taageero maamulka hirshabeelle ayaa arrintaasi adag uga hor yimid waxayna si qasab ah ku kala eryeen dibadbaxyaashii taliyaha booliiska gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ninka lagu magacaabo cali dhuux cabdi mahad alle wuxuu ka hadlay dibadbaxyadan waa kan ee nala dhagaysta banaanbax aan sharci ahayn oon maamulka lasoo wargelin oo aan hay-adaha amniga lasoo wargelin oo aan fasax loo qaadan oo xilligaan ammaankeennii khatarta ku yahay lagu soo beegay dad wax magarada in wax inta dhagaal loogu soo shubo bannaanka la keenay ay tahay waan diidnay ma yeeli doonno abni xumadan ka hortegaynou ka mid yahay cid mas-uul ka noqonaysa maaha afar boqoloo canug oo reer hiiraana inta loo soo dhiibo iyo kuwa derbiyada jiifo garamaystayaala iyo dadka aan maskaxdooda isku filnayn inta loo soo dhiibo laba saddex qofood meel ku joogto inay intay u soo dhiibaan fikir ay maskaxda uga soo shubaan ama walax yaray u xishaan soo siiyaan ay yidhahdaan tuuryeeya magaalada oo ammaanka magaalada khatar la geelo ammaan darrada aan ka hadlayna inay ka mid tahay ciddii mawqifkeeda muujinaysa xor bay u tahay waa inay yimaadaan waa inay maamulka warqad ka soo qaataan waa in hay-adaha amniga la ogeysiiyaa waa inaan dusha ka eegnaa waxa meesha ka socda laakiin bannaanbax iska socda oo meelu ka socda meel kaysa ahaynoo dawladdii iyo maamulkii iyo wixii halkan ka jiro abni yahay aysan waxba ka ogeyn sidaasowba sharci darro ku yahay sharci darradu yahay aan ku joojinay hadduu jiray saasaan ku joojinnay hadday soo wadaan ma ka yeelin
عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronafirus ayaa dhagaystayaal idinku soo maqan qeybaha dambena waan kuusii dhownahay magaalada qardho dhowaan ciidamada booliiska ee maamulka puntland ayaa waxa ay jirdil ugu geysteen wiil dhalinyaro ah kaasoo sida ay eheladiisu sheegeen ahaa mid xanuunsan islamarkaana dhimirka la aabbaha dhalay wiilka dhalinyarada ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in wiilkooda oo dhimirka la uu ka dhuuntay xili habeen ah balse ay la kulmeen ciidamada maamulka puntland kuwaasuu jirdil xoogan u geystay waa kan isaga oo ka waramaya wal aniga magacayga waxaa la dhahay shucayb maxamed xasan gurey baa la yidhaahdaa wiilka halka jiifa waxa dhalay aniga oo wuxuu jiraa sideed iyo toban jir weeye nimankuna waa nin xanuunsan buu ahaa xanuunka neerfaha loo yaqaano qaba muddo lix sana abuu qabaa tisfargaboosaan u geynay hargeysa wuxuu u soo qoray daawooyin wuxuuna yidhi nimankan dalka wax lagagama qaban karo isagoo ii xanuunsan marka aan iskaga wato ayaa waxa dhacday waan hayaa warqadihiisii caafimaadka xalay ma ahe ee hadda habeen saddexaad ayaa waxa dhacday inuu isagoo guriga jooga baa gurigayga agtiisa wax laga shiday dab dhallinyara baa ka shidatay isagu kuma jirin wuxuu ahaa isagu nin gurigiisa gurigooda jooga deedna dabkii baa la arkay waa laystusay xaafaddu waa iska garanaysa dabkaa laystusay meeshuna meel guriga agtiisa qubadda la yidhaahdayo waa guriga aad bay ugu dhowda xataa waa tallaabin afar boqol oo tallaabay u jirtaa dadka qaybtooda waxa laga dhadhacsiiyey labaatan kilomitr bay u jirtaa waxa dhacday marka wiilkii dabka hadduu arkay waa iska dhaqaaqo iska aaday dee nin dhibirka iyo iska dareemi kartaan meeshii buu iska aaday meeshii hadduu tegay wiilka anoo raalli kama ahayn ma aanan ogeyn waanaga dhuuntay hadduu wiilkii meeshii tegey isla markiiba sababtaada iyo saantaada hadday kulmaan baa la sixraanyaa lagu moodaa waxaa kulmay wiilka tegistiisii iyo ciidankii oo yimi wiilkaas wuxuu qabaa garan iyo buume isagoo nin neerfaa qaba buu ahaa waa istaagay barasharkii baa dhacay wuu dhaqaaqi waayo calaa iyo kulli xaal taliyaha qaybta ku-xigeenka jaamac qaray ayaa baastooladda isagoo gacanta ku haysta halkaa kaga feeray waad arki kartaan haddaad doontaan meesha nabar kaga yaallo deedna amar buu ku siiyey dila ma ah midaan been ka sheegayo waa wax muuqaalka iyagu ay soo duubeen ku cad dee ninku ninkii walaalkiisa ahaa ama inaabtiga ama inadeerkiisa ama inahabreedkiisa ama seedigiis hadduu gacan ku dhigo waa sii daynayaa sidaa la'alligeed baa loo sii maray oo loo soo maray oo haddeerna igu yaallo igu xanuunsanyay tii hore anoo qaadi waayo tu damba laygu daray xataa madax salax la dhaho wiilkii la dilay oo facebook iyo meel walba yaalla sida loo dilay oo sida shishayda a loo dilay xataa madaxa saa looma salaalan adeer raalli ahow allaha ku caafiya xataa lama waro xataa ma nooshaa wax la yidhi ma jirto
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siiqaynaa markaana wararkii ugu dambeeyay ee coronavirus ku soo dhowaada ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بن cudurka coronavirus dunida waa uu ku sii fidayaa tan iyo intii uu soo ifbaxay waxaa laga helay in ka badan toddoba milyan saddex boqol siddeetan iyo toddoba kun kuwaasoo daafaha dunida laga diiwaan geliyey dhimashada si guud waxa ay maraysaa in ka badan afar boqol oo kun halka dadka ka bogsaday cudurkan ay sii cagcageynayaan saddex milyan in ka badan haddii aynu ku horumarno waddanka maraykanka oo ah waddanka ugu badan ee laga diiwaangeliyey cudurkan dadka laga helay laba milyan ayay kor u dhaafeen iyadoona sidoo kale dhimashadu ay ku dhowdahay boqol iyo labaatan kun toddoba kun toddoba boqol konton iyo shan ruux wuxuu cusub oo ameerikaan ah ayay diiwaangeliyeen gudaha waddankaas sidoo kale afar labaatankii saacee lasoo dhaafay maraykanka waxa ay diiwaan geliyeen in in ka badan laba boqol iyo lixdan ay u dhinteen waddanka baraaziil ayaa ku soo xiga oo waxa uu marayaa toddoba boqol afartan iyo toddoba kun in ka badan iyadoona dhimashada baraaziil ay afartan kun ku dhowdahay waddanka ruushka ayaa kaalinta saddexaad ku jira waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan afar boqol iyo sagaashan kun halka sidoo kale waddamada dhinaca qaaradda yurub ay isku xigxigaan kuwaasoo kale ah ingiriiska sbain iyo sidoo kale talyaaniga waddanka hindiya maanta waxay u ahayd maalin aad u madow oo waxay sheegeen maanta oo qura inay diiwaangeliyeen in ka badan sagaal kun oo ruux kuwaasoo laga helay cudurka covid nneteen wadamada bakistan mexico jili faransa turkiga iyo sidoo kale iiraan iyo jarmalka dhammaantooda waxay ka gudbeen kaalinta boqol oo in ka badan boqol oo kun oo qof ayuu cudurkan gudaha wadamadooda ugu dhacay wararkii ugu dambeeyey ee dhegaystayaal cudurka coronavirusna waa inaga intaa سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo afmeerinaa barnaamij ka dhow xawaraysiyada ood ku dhagaysateen qodobo kala duwan soo saarista barnaamijka waxaa kaalin weyn ka geystay weriye cabdifataax maxamed qaasim kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فمنه ارتويت